الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وعاشركي نوسعدي kitaabkii sharx caqiidat raasiyayn ee aan soo wadnay waxaynu soo gaarhnay masalada saddexaad ee kitaabka ku qoran oo ah aliimaanu bilqadari khayri wa shari wuxuu yidhi sheekha kitaabka ka wariyey labada sheekh wa qaala waalqadaru khayruhu wa sharuhu min allah nusqooyinka qaar waxay qorayaan wa qaala nusqooyinka qaar waxay qorayaan waalqadara marka haddaad waqaala tiraahid waalqadaru waa inaad guddo oo tiraahid waalqadaru khayruhu wa sharuhu min allah haddaad tiraahid waalqadarana tii hore ku cadfan tahay oo markaa iska kordhig oo innadii baa ku wada qadaran waxaad leedahay waalqadara khayrahu wa sharahu min allah saasaad u xarakaynaysaa xarakada kelimada meesha ku qoran ama jumlada meesha ku qoran macnuhuna waa isku miduun waxay dhaheen labadii sheekh waalqadaru qadarkii khayruhu khayrkiisu iyo wa sharuhu sharkiisu min allahi xag ilaaba ka ahaad saas ayay tahay caqiidada salafku caqiidatu ahlusunna waljamaca yacni qadarka khayrkiisa iyo sharkiisuba ilaahay baa subxaana wa tacaala qadaray saasay ictiqaadsan yihiin aliimaanu bilqadar in qadarka la rumeeyo khayrihi wa sharihi xulwihi wa murihi min allahi caza wajal axadu arkaan aliimaani sita wey iimaanka qadarka in la rumeeyo khayrkiisa sharkiisa kiisa macaaniya kiisa khadhaadhba qofka marka loo eego xaggiisa ilahay buu ka ahday subxaanahu wa tacaala waana rukniga lixaad ee arkaanta iimaanka oo uusan iimaanku qofku usan noqonayn iimaan saxa ilaa uu lixdaa rukni wada rumeeyo alarkaan asitta arkaan iimaan sitta yani laa yaquumu iimaan linsaan ila biijtimaaciha marka qofkii inkira mid ka mida intii kale asoo inkiray la mid tahay mas'alada kale ee meeshan ku jirta muhimka waxa weeye aliimaan bilqadar waxay ka mid tahay min tamaam aliimaan bitawxiid rububiya dhammaystirka tawxiidka rububiyada ka mid tahay oo qadarku wuxuu ku saabsan yahay rumayntiisu tawxiidka rabbinimada ayuu ku saabsan yahay yacni qofkii rumeeya inuu ilaahay caza wajalla keligii uu yahay xagga nafciga iyo xagga durka iyo xagga korqaadidda iyo xagga hoosu dhigga xagga wax in loo diido khalqiga ama in wax la siiyo xagga in wax la nooleeyo ama wax la dilo in la maamulo khalqiga mas'aladaas oo tawxiid rububiya loo yaqaano ayay qadarkuna ku saabsanta oo ay dhammaystireen leanna qadarka ilaahay afcaasha ilaah bay ka mid tahay tana waa afcaasha ilaah alkhafdu waalrafcu waalduru waalnafcu alixyaa waalimaata yani tadbiiru alkhalq afcaasha ilahay bay ka mid tahay qadarkuna afcaasha ilahay bay ka mid tahay ayib walidaalika nabiga calayh isalaatu wassalaam wuxuu yidhi xadiis abu darda uu ka werinaya rasuulka sal ly salam wuxuu rasuulku yidhi laa yadkhulu ljannata caaqa qof caaqa oo labisa waalid caaq ku ah jannada ma galay walaa mudminu khamrin qof khamrada daa'ima cabitaankeedana oo mudmin ahna qofkaasna maaragtay jannada ma galayo walaa mukadibun bilqadar qof qadarka beeniyeyna jannada ma galayo xadiiskaas imaam axmed musnadka ku wariyey mujalladka lixaad afar boqol afartan iyo kow sanadkiisuna waa saxiix sida uu imaam alalbani ku sheegay silsila alaxaadiis asaxiixa ayib cabdullahi bni cabaas radi allahu canhu isaguna waxaa laga soo wariyey sanad saxiixa inuu yidhi alqadaru nidaamu tawxiid qadarku waa kuushii ama nidaamkii isku xidhayay tawxiidka nacam yani waxa isku xidhaya wan silsiladda isku xidhaysa wa faman waxada allaha tacaala waamana fi waaamana fahiya alcurwatu alwuthqa alatii lam yasaamana qofkii ilaahay keligii waxida oo rumeeya yani qofkii ilaahay waxida qaybaha tawxiidkiisa la yimaada marka qadarkana rumeeya fahiya alcurwat alwuthqa buu yidhi alatii lam fisaama laha waa xadhiggii adkaa oo aan go-aynin oo kelimatu tawxiid buu kaamil yeelay qofkaas waman waxada allaha qofka ilaahay waxida wakadaba bilqadar qadarka beeniyana faina takdiibahu bilqadari naqdun liltawxiid wuxuu yidhi beeninta uu beeniyey qadarka waxay burinaysaa tawxiidkiisa asarkaas cabdullahi ibnu axmed yani ayaa kitaabkiisa ku wariyay assunna ajurina kitaab shariica ayuu ku wariya ila lakaayna waa wariya ayib intaa kadib qadarka kelimatulqadar waxay u baahan tahay imakaan ka hadlayno dhowr weji inaan uga hadalno wejiga koowaad waa xagga luqada maxaa qadar la yidhahda xagga luqa carabiga wejiga labaadna waa tacriifka sharciga ah ama xadeynta sharciga ah kadibna maraaxil qadar ama ayaan fiirinayna markaa kadib qadarka fi luga min ataqdiir bay ka timid waa masdar masdar bay yidhaahdeen culamada luqadu qadartu shay'a bay ka timid idaa axadtahu bimiqdaarihi yani shayga marka aad inta uu leegyahay aad koobtid ayaa waxaa la yidhahdaa qadartu hadasha qur-aankuna arrintaa waa sheegay oo allah wuxuu qur-aanka ku yidhi innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar shay kasta waan abuurnay qadar baan ku abuurnay faqadarnaa fa nicma alqaadiruun saasuu ilahi subxana wa taala suuratu mursalaat amaa xagga sharciga waxaa la yidhaahdaa alqadarka waxaa la yidhahdaa taqdiiru llahi lilkaa'inaat yani ilaahay siduu u qadaray kaa'inaadka khalqiga xasaba maa sabaqa bihi cilmuhu waqtadathu xikmatuh yacni ilaahay khalqiga waa qadaray kaa'inaadka intaan la abuurin ka hor buu ilaahay sii qadaray si waafaqsan cilmigiisa muxiidka ah ee saabiqa ah cilmigiisii hore ee ilaahay waanaxayna waafaqsan tahay xikmadda ilaahay subxaana wa tacaala yacni shay kasta oo ilaahay qadaray oo uu abuuray intaa kadib haddana waxa weeye xikmad bay ku dhisan tahay afcaasha ilahay o dhan marka xikmad bay ku salaysan tahay marka qadarku waa cilmullahi subxaana wa tacaala maqaadiir alashyaa asalkiisu ashyaada maqaadirteeda ilaahay ogaanshaha uu og yahay weeye subxana wa taala horay u ogaa iyo axwaasheeda iyo asminadeeda intaan la abuurinba ayada saas wey macno farqiga u dhexeeya bayna alqadaa'i waalqadar waa masale muhima farqiga u dhexeeya bayna alqadaa'i waalqadar qadarka iyo qadaha farqiga u dhexeeya waxay culimmadu ku sheegeen qadarka waxaa la yidhaahdaa saan hadda sheegnay taqdiiru lumuur qabla wuquuciha umuurta marka ilaahay qadaray ee looxa maxfuudka uu ku qoray xasaba cilmihi saabiq wa maqtadadu xikmatuhu cilmigiisii hore iyo xikmadiisu say keentay intayna ashyaadii aan la abuurin ka hor ayuu ilaahay horay usii qadaray oo lux maxfuudka amre in lagu qoro qalinku ku qoray sida inoo imaan doonta xadiis saxiix amaa qaduhu waxa weeye fulinta qadarkaa la fuliyo oo shaygii wujuud loo soo saaro bannaanka samaawaadka dhulka masalan mayna jirin intan la abuurin ka hor buu ilaahay subxaana wa tacaala sii cilmigiisi hore ku qadaray oo ku qoray loxol maxfuudka in la abuuri doono wakhtigaana la abuuri doono markii la abuurayna qadihii ilaahay baa ku qumay waa la abuuray marka alqaduhu waa saas marka qaduhu waa infaadu dalika taqdiir wa khuruujuhu min alcadam إلى حد الفعل يعني شيء إن لفولية إلهي قدري يا قضى لي هذا oo marka ilaahay uu sameey subxaana wa tacaala shaygii oo la keeno isagii oo abuuran marka labadan kelima alqada walqadar ama alqadar walqadaa hadday kulmaan oo labadoodaba la wada sheego fi dikri ida ijtamaca fi dikran in ijtamaca dikran iftaraqa fi lmacna oo iftaraqa macna wain wain iftaraqataa نعم يعني إذا اجتمعتا لبدا كلمة إذا اجتمعتا ذكرا افترقتا معنا وإن افترقتا ذكرا اجتمعتا معنا هذه لبدا كلمة لا ودا الشيقه معنوض وكلا دوانانا يعني سيدا إسلامي إيمان وكلا واحد هذه متكود لو قابصة شيقتان وكلا للشيقنا macnahoodu wuu isa hoos gelayaayo midka la sheegayba kii kale wuu ku guda jiraa yani idaa uطliqa alqadar maala shamila alqadaa ayضa qadarka haddii la sheego qadiya baas hoos gelay waalcaksu saxiix cagsigana waa sax marka qaarra midka kale mowqicisa ka kale loo isticmaalaa axyaanan qadarka macnihiisu marka waxuu ku yimaadaa bimacna taswiya qur'aanka allah wuxuu ku yidhi wakhalaqa kulla shayin ilaahay shay kasta wuu abuuray waa iijaadkii laftiisa oo qadaha ahaabaa la sheegay faqadarahu taqdiiran ay fasawaahu markaasuu ilaahay shaygii ekeysiiyey fa macna taswiya way ba idhahdeen oo waxay la macno tahay aayaddaas qawlahu tacaala الذي خلق إلهي وكأبوري فسوى فقدره تقديرا فسوى هذا بلا معناته سورة الأعلى مركات كلمة القضاء والقدر أنت أصلا كقد بينا كدبنا وحنو قد بينا مسألة قيب تهدي كالي أو أه قدرك سيدا أن أشيقني kiisa macaan ee kiisa khaadhaadhma xagga ilaahay ka yimid ayay muslimiintu rumaysnaayeen saxaabadii iyo taabiciintii dadkii ugu horreeyey oo inkiray markaa ayaynu taabanayna kuway ahaayeen ugu horreeyey oo inkiray kuway ahaayeen ayaanu taabanaynaa oo qadariyada loo yaqaano oo la yimid fikradda ah laa qadara waalamru unuf yani qadar ma jiro ilahay hore wax u qoray arrinta waa uun markaa ay wax dhacaan buu ilaahay samaynaya subxaana wa tacaala yani alamru unuf yani mustanaf arrinku markaa baa la bilaabay yani ana allah subxana wa taala yaamur wayanha walaysa lahu shanu fi afcaali cibaadi wa acmaalihim bisayidiha maqaalka yani ilahay isaga wax amra waxana yani amrana an nahiyana laakiin afcaasha cibaada iyo acmaashooda shaqa kuma lah markay dhacaan buu ilaahay subxana wa tacaala oo markaa yani wixii waafaqsan ka sameey saasay yidhahda marka ninkii u horreeyey masaladaas bilaabay macbad binu khaalid aljuhani baa la dhihi jiray oo basruu joogay saxaabada aakhirkooda buna bilaabay laba ninoo marka la yidhaha yaxya ibnu yacmur iyo xamiid ibnu cabdiraxmaan alximyari ayaa ka soo ka yimid xaggaas iyo basra oo soo aaday xagga iyo xijaaz iyo maka iyo madiina soo aaday yaxya ibnu yacmur wuxuu hi sida kama fi saxiixi muslim kaana awala man qaala fi lqadari bilbasrati macbad macbadun ljuhani macbadun ljuhani macbad aljuhani ayuu ahaa ninkii qadarka ka hadla oo inkira basraba kila jiro آخر الصحابة وهي فانطلقت أنا يحيى بن يعمر بعدها وحميد بن عبد الرحمن الح... الحميري xaajayn oo muctamarayn marka anig iyo xumeyd baa israacnay oo anagoo xaj aadnay ama cumro waa shaki oo raawi ka yimid waay faqulnaa low laqiinaa axada min asxaabi rasuli lah sal slam waxaan is weydiinay haddaan la kulma lahayn yaa ficnaan lahayd macnaha mid saxaabada ka mid ah saxaabada rasulka sal slam fasa'alnaa markaan masalada weydiino cama yaquulu haaulaai fi lqadar waxay arrintaa ka yidhahdeen nimankan qadariyada ee cusub ee wixii hore naqiina inkirsan halkan waxay kutusinaysaa in culimada loo noqdo waaweyn dadka ahl xaqa loo noqdo masaa'il culus markay yimaadaan inay waajib tahay fasalu ahli dir kuntum laa taclamuun khaasatan culimada ahlu sunnaha waaweyn fa wufiqa lana waxaana la waafajiyey bay idhaahdeen cabdullaahi ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar ibn alkhataab daakhilan almasjid cabdullahi cumar baan la kula nimanka masaajidka isagoo markaa soo gelaya waa maka faktanaftuhu ana wa saaxiibi laba dhinac baan ka magagallay anigii saaxiibkii saaxiibkayga la socday buu yihi yaxya ibnu yacmar axaduna can yamiinii walaakharu can shimal midkana midig midkana bidix bu kale nac inay weydiiyaan bay rabaan fadanantu ana saaxibii sayakilu lkalaama ilaya waxaan u malay marka saaxiibka inuu hadalka aniga ii tala saaran doono macnaa waxay kutusinaysaa aadaabtu inay tahay labada qof inay yani hadalka is siiyaan faqultu abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaan yani yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow inahu qad dahara arrinku wuxuu yeeshaaniku waxa weeye waxaa soo baxay qibalanaa xagganaga naasun dad yaqra'uuna alqur'aan qur'aanka akhrinayo wayataqafaruuna alcilma wayataqafaruuna alcilma oo cilmigana aad u sii ugu xeel dheeraanaya yacni qodqodaya masalada saan maxaa loo yidhi saan maxay u dhacday saan maxay u dhacday يعني علمي برنامج كلية معه ويقضى يعني مسألة طيب وذكر من شأنهم شأن وذي وكشك يعني هذا الدير وكذا الله وأنهم يزعمون وحي شيئا أن لا قدر قدر إنه سجرين إلى هراء قري ومحفوظ قرآن وأن الأمر أنوف هرنت وبالله أن مركا يدعضون به أنبو إله سبحانه وتعالى وقال يا مركز كدبا طيب qaala faqaala qaala wuxuu yidhi yaxya ibnu yacmur faqaala cabdullaahi ibnu cumar wuxuu yidhi radia allahu canhu canhumaa waidaa laqiita ulaa'ika kuwaa markaad la kulantid saa ku hadlaya fa akhbirhum u sheeg annii bari'un inaan beri ka ahay minhum iyaga wa annahum iyagu buraa'aau minii inay anigana beri iga yihiin ahlu bidaca in beri laga noqdo waa asal xadiidku waa meel ahlubidaca in laga beri noqdo laga hijroodo loo deliishado wa waana xadiis saxiixa fi saxiix muslim ku sugan kitaab aliimaan baabu macrifati aliimaan waalislaami waalqadari wa calaamati asaaca xadiiska sideedaad wa ayib qaal faqaala faida laqiita ulaa'ika faakbirhum annii bari'u minhum waannahum buraa'u minii waladii kiiba ilaahi baan ku dhaara waladii ilaahi baan waladii ilaahi yaxlifu uu ku dhaaranay bihi asaga cabdullaahi ibnu cumar yani ilahay baan ku dhaartay waladii kii rabbigii baan ku dhaartay yaxlif uu ku dhaaranay bihi cabdullahi ibnu cumar yani rabbi baan ku dhaartay ilahay buu sheegaya low anna liaxadihi midkood hadduu u sugnaan lahaa mithla uxudin uxud wax la eg buurta uxud dahaban oo dahaba fa anfaqahu uu bixiyo maa qabila allahu minhu kama aqbaleen mana ka aqbalayo xataa yu'mina bilqadar ilaa u qadarka ka rumeeyo lanna iimaankiisa ma jiro qofaan iimaankiisa lahayna camalkiisa waa muxbad camalkiisa waa waxba kama jira qofaan iimaan saxa lahayn camalkiisa lama aqbalayo iimaan saxiixa oo tawxiid leh oo iimaankii saxda ah arkaan iimaanka marka haddaa ka tagtidna camalka iimaankaagu ma jiro sidaas ayuu cabdullahi ibn cumar ku jawaabay radia allah hada fiqu saxaaba saxaabada markaa marka qisadan waxay inoo faa'iideynaysaa saan hore u sheegay akaabir alculamaa oo zamankaa jooga inaad weydiiso markay masale ishkaal kaa galo siduu cabdullahi ibnu mascuud ba hore uu yidhi radia allahu canhu laa yazaalu naasu saalixiin mutamaasikiin ma aataahum alcilmu can asxaabi muxamedin sal ly slam wa akaabirihim فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا dadku khayrka zuulimaayaan buuri inay wanaagsan yihiin laysanu saalixiin dadku inay wanaagsan yihiin ka zuulimaayaan oo ishaystaan oo isla socdaan oo ijmaac ku socdaan oo iskhilaafaynin ma ataahum alcilm cilmigu intuu uga yimaado can asxaabi muxammadin nebi maxamed asxaabtiisa radia allahu canhum iyo wa akaabirihim kuwada waaweyn oo cilmiga ahlu sunnaha ee saxda fa idaa ataahum markuu cilmigu uga yimaado alcilmu cilmigii can asaakirihim kuwooda yaryar halaku way halagsameen asaakhirta waa ahlulahwa waljahala laba qolo weeye qof jaahila daisu ha weynaatay inaad cilmi ka qaadatid waxbaba garanaynin dee wuxumaba yaqaan wuxuu fasaadinaya ka badan wuxu hagaajinayo iyo qof ahlul ahwa ah oo ahlubidaca oo hawadiisa ku socda iyo bidcada ku socda kaana da cilmi ka qaata waa halaagsamaysa asaakhir wey marka waa athar saxiixa wa ayib ibnu siriin wuxuu yihi ina hada alcilma addiin fanduruu caman taakudu diinakum cilmigani waa diin ee fiiriya cidaad ka qadata diintiisa waan soo marnay hore baan usoo sharaxnay labadaaba bilowgii kitaabka ayaan kusoo sharaxnay labada hadalba ayib marka culimada ka qaata saxda ah ehlu sunnada ah wey ayib marka labadan taabiciye waaweyn ee culimada ah akaabiri saxaabay ku noqdeen nacam akaabiri saxaaba ayay ku noqdeen markaasay arrintii looga jawaabay alxamdu lilah ishkaalkiina waa ka baxay halkaas ayaan kasii wadi doonaa xashirka ku xiga laakiin darsigan halkaa haynoo joogo wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub